waa qayladhaantii ugu halista badnayd ee ka timaada dhanka maraakiibta kalluumaysiga soomaaliya ee muddada lixda sano ka badan ku xidhan dekedda magaalada cadan tanina waxa ay ku biiraysaa baaqyo fara badan oo horey loogu diray dowladda soomaaliya welina aanay wax warcelinahi ka iman maraakiibtan oo idil ayaa qarka u saaran inay badda quusaan kadib markii uu dhinac ka dalooshaday markabka cismaan geedi raage oo ay saddexda kale ee kale ah faarax oomaar koob iyo labaatanka oktoobar kow iyo laba ay ku tiirsan yihiin sida uu igu waramay qunsulka guud ee qunsuliyadda soomaalida ee magaalada cadan axmed suudaani mushkiladda waxa weeye maraakiibtuna hadda saf ahaan uma xirne waa isku dhinac hal xabaa lagu tiirsan yahay mid baa dekeda ku xiran kuwa saddexda kale asay ku tiirsan yihiin oo ku xiran yihiin marka cusmaan geeji raagihii dekeda ku xirna ay kuwa kalena kusii xirnaayeen ayaa hadee hoosoo dhan mataqaanaa fuqday marka hadee arrintii ilaa uu dheeliyeyba oo ku sigtayba hada inuu dhinaca u dhacaba marka hadde xalay lagama seexan oo xaladan hadee dawladii yemen waa hay-adii dekeda way gudmatay nimankii mataqaana madaxda ahaa waa la gudmaday ilaa saas ani xataa meeshan ku gaaray marka adigu calay xaal waxaa lagu guulaystay horta in niman quusayaal xataa maanta la keeno oo isla xala la keeno oo bal meelihii laisku dayo in wax la gelgeliyo la cuufo dhibaatadii bal la yareeyo biyaha meela kasoo gelayeen adigu hadda biyihii xoogaa waa yaryihin laakiin hadde birtii hoose dhan baaba iska eban ahba waxaa laga cabsi qabaa in xataa meel kale laba beri kabac iska goosato
war horey ay u soo saareen shaqaalaha maraakiibtaasi ee soomaalida ah ayaa lagu sheegay in ay iminka habboon tahay in dowladda soomaaliya ay daba qabato maraakiibtaasi iyagoo sheegay in haddii midkood amaba dhammaantood ay quusaan si biyaha dib looga soo saaro loo baahanayo qarash ka badan midka hadda ku bixi kara dayactirkooda sida uu qunsulkuna xaqiijinayo
haddii markabkii uu quuso dhibka ku keeni karo in dhowti meesha laga soo saaro iyo dekeda hawsheedii waayo wax dhan oo hadda walwalka weyn oo hadda meesha ka jiraan waa arrintaas sababtoo ninka injineerka ee maraakiibta ku shaqa leh ee dekeda isagoo siiy siiye okayda maraakiibta kusoo geli karaan oogana bixi karaan dekeda cadan ayaa soo jeediyay taladaas ah oo ah yidhi maraakiibtan maadaama muddo dheer meeshan ay yaaleen waxay khatar u yihiin in afartu maadaama isku dhinac xiran yihiin haddii hadda cusmaan geedi raayigaana uu quuso afar saddexda kalena ay la quusi karaanba oo marka dhibaato weyn ba aynagu sababi karaanba oo aanan kharash maanta loo haynin oo dhibaato weyn ah marka waxay yidhahdeen yani hadda maanta dhibkii waa roon yahay waxaa awoodi karna in la jiido waxaa la awoodi karaa in intii hawl weyn loosoo loo loo diyaar garoobo in si loo ayaka dhan baa xal looga gaaro baa la awoodi karaa marka qayladhaanta nimankan yemen ka yimid waa mushkiladaas muddo dheer soo socotay soo socotay soo socotay oo maanta dhibaatadeedii ay soo korortay
haddii ay bixinta qarashkaasi awoodi weydo dowladda soomaaliya waxa uu culays ku noqonayaa xukuumadda yeman oo dekedeedii ay maraakiibi ku degtay iyagoo taasi ka cararayana waxa ay maamulka dekedda magaalada cadan ku taliyeen in maraakiibta loo riixo gudaha badda si mashaakilkoodu aanu saamayn iyaga ugu yeelan waa haddii jawaab degdega laga waayo dowladda soomaaliyeed iyagoo qunsulka u sheegay in ay quus ka joogaan waxqabad ka yimaada dhanka soomaaliya waxaanay xuseen in in badan arrintaasi ay xaluraadinteeda kala xaajoodeen dowladda soomaaliya waxbana aanay ka soo naasacadaan qoladii marka markii aanu arrinta kasoo baxnay baan dee qoladii madaxda la fariisanay ad waxay ugu yidhahdeen sacaadatul qunsel muddo dheer baan dowladda soomaaliya madax ka imaanaysay oo arrinta maraakiibta aan kala hadlaynay oo xaaladooda ka warsanaynay haddee xaaladiina maanta way sii xumaatay marka haddii meeshan ku quusaan kharash iyo dhibaato weyn bay nagu kallafaysaa dekadii lafteedii iyo shaqadeedii iyo culays nagu keeni kartaa marka waxaan jeclaan lahayn inaanu ka saarno dekeda oo meel kale u riixino haddii aada noo ogolaato
axmed suudaani waxa uu tilmaamay in baaq degdega oo ay xukuumadda soomaaliya u direen oo ay jawaabtiisa sugayaan ka sakowa iyagu ku jiraan dadaal xooggan oo ay kaga hortegayaan in maraakiibtaasi ay biyuhu liqaan aan isku dayno in hadda anaguna hadda matooro iyo wax la keeno oo biyahaas hadda wixii ku harsan aan kasoo saaro isaan bayna aan u ahaano xataa aanu dhaqaalo raadino meelaha hadda laga shaki qabo xataa inay soo dumi karaan in niman badquusayaal iyo wixii lagu ahweynla aan sii diyaarino inta arrintasaas aan isaan bayga ku jirno bal dowladda soomaaliya aan arrinta la socodsiino oo aanu isku dayno bal maraakiibtan qadiyadooda ka badnaatay muddo dheer diitamaysay in xal loo helo marka waan rajaynaa dowladdana waa wargelinay madaxda qaranka waan rajaynaa maraakiibtan qadiyadooda bal waxaan xalun laga gaaro haddii rabbi idmo
sanadkii labada kun iyo tobankii ayay ahayd markii xukuumadda yeman ay si rasmi ah maraakiibtaasi gacanta dowladda soomaaliya ugu soo celisay iyagoo wixii xilligaasi ka horreeyeyna yeman kaga diiwaan gashanaa magaca maamulihii maraakiibtaasi oo isagu markii dambena isaga tegay jacfar kukaay v o a sanca